iyo sheeko iyo dareen iyo su-aal iyo xugto iyo layaab intaba isugu jira wuxuu soo baxay labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii bal dhegayste maxaaban warkaaga daadin anaa iskaga bilaabayba aniga ruuxaygaa iska bilaabay cid kale miyaan dhaafi adigu fakar oo fasiro gabagaa la yaabkiisa wuxuu yidhi dibnahaygu waa nacas carabkaygu waa doqon labadayda daal iyo dalqadiiyo afkaygaa gabay dooda ku habboon maskaxdaydu waa duruf dhacdadeeda diimoon dowmanaha ifkaan ahay dembi baa la iga galay anna maba dareensani showlabada daarood dariiqyada u kala baxa ninka daahan baan ahay doqonay dhegweyne show daacadnimadaa dulmiguba ka beermaa haddii uu damaacigu aadmiga u daran yahay show dilaalku aabbihii duhur kuma qadeeyeen maxaa quruxdii daa-uus loogu rogay dameer farow show indhaha wax deeqaa waa jeebka daawadi haddii dibiga beer qoday ubaxeeda daawado ilan kama ay daasheen tuurtiisu dawliga birta dabada ugu xidhan berigaan dadqalatada u aqiin dugaag falan ilan duna waruma hayn show dabeecadaha jira in calool la dooxoo dhiig la daadsho mooye aan farxadiiba soo degin ilan xiise dalaliyo darsi waayaha qora maxaa yaab istaba yaab cishadaan dabeertee hablaha qaarka sara dadan dabagaabta odhan jiray ila dirica ma aqoon shoog nololi duug ma leh dadnimada xukumi kara amba qaar da-dayaan dawarsiga ku caaya nin dakhligii fakriga yahay roobkii u da-a iyo daruurtiisu cayr tahay ileen dabada la hayaa waa daabkii godimo geedkiisii lagu diray cag ku geela mudido haddii xoogga dahabka ah caqli loogu dariraa ileen dubarma dhaansheen haddii cayda daayeer dusha looga qorilaa doorshaan wuxuu yahay kolna waanu diideen haddii luqunti diinkee dudumada ku aasnayd taaj dahaba loo xidho sharafkii la dayntiyo ileen magac dulsaarihi ma bedelo dirkaagii daliilkeedu taawaa marka roobka uu do-o baalalayda duushiyo dabka hamajtul hamajtuba dab waxay u leedahay janna doonad kama aha garbidaahila doqon baa cudur dilaya moodee anigaa damqanayee maxaa duni ku kala maqan hadda arartii aan dumay dulucdeedii ma aan gelin waana faallo daba dheer gabiyo isku diday iyo daaqada ruxmanayaan duleedkooda taagnahay dabaylaha digniin wada durbaanadii colaadiiyo dabkii dhiiladaa kacay dami waa codkoodii doog iyo barbaarmaray samay dhiig ka daa'iy iyo doox baaxan jira rogay hadba qarax daryaankii dildilaaci buuraha may dogob la moodiye raqbaa dibadda taaltaal lafahaad ku diirtaa ka ildiran ka iltiran dureedada ana daawadaan ahay raggu waa isdiriirayee raggu waa isdiriirayee maxaa la isku dilayaa ma dalbaa ma darajaa ma duunyaa ma magacbaa waa su-aalaan iga digin dan ha laysku raacee yaa yidhi dad ba isxiga diintiiyo afkiimee kala qaybin jiray duun sida xoolo soo diday miyaa laysku keen daray ma dagaanadiibaa danwadaaga loo rogay diirkaa madow iyo ma dubkaan indhaha hoday magac dawladnimo iyo ma doorsoontay gobannimo in xornimo la doonaa dawadeenna weeye halkee baan ka doonnaa laga doonaheedii markii horeba duudsiyey ii doon markaan dhaho sow ma aha dirashada duxda aan ka sugayaa digashadii waraabaha hal irmaan intuu dilay horaadadii dihnaa iyo labadii dambeed cunay nidibtii dibnaha jaray isku soo duwee yidhi halkee tani ka darartaa maxayse tani ku duugtaa xoolaha diboodee dib jiraa qurxoona labadayda daanum qosol dibadda soo dhig oo weli dunida lama arag doqonkii raqdiisii ka durtumay ciyaartiiyo ninka saa damaaciyey haisuldhiga ujeeddada waxaa kaa u dabadhiga geesiga damiir leh in la dila ku talagala ama u libin dad kala haro inuu doodka dhiibtaa hadda waa ku deeqaa saddexdaa dilayay aan mid kale ku dacal xidho darsi waliba baab lehe haddii aan ka daba tago waxaan nahay u daadego dareenkayga aragtida sheekaan ku darayaa dhegta dibadda uga timid ismaan dhaafku waa duqe waxaa la yidhi dakana iyo dulmi baa nin ersaday wuu duday intuu tegey intuu bahal la soo dumay iyo duduma ka faashaday madaalihii wuxuu yidhi nimaan anagu dagi karo darin kula cashayn karo diidi karo wuxuu rabo darisnimada awgeed dumarkuna habeenkii girgiruhu markuu damo dabka kala amaahdaan oo dahabadaan dhalay curadkiisii lagu daray anna inaan u diidaa dambi xeerkadeega tahay aan isuba daraanoo dacagta isu karine danta guud mid noo tahay oo ka kacay dagaalkuna dharmaan naga dhaxaysoon idhi faraska ciidda isna yidhi ka degimaa labadaa damaaciye anna ana ku dayn karin isna kiisi daafacay ayay doodi taallaa waxaan daw u leenahay intaanaan birta istarin karna kala dabaashee soo shiga dugaagow dabagaalle ku horree adigaa degdegaya oo u diyaara socodoo kor gacmaha u durtee dabagaalle wuxuu yidhi horta dunida maanta ah khiyaamo iyo dagniin iyo colod duma waxa u kulul aniga iyo duqdaydii maalinkaan u diriraa waa abeesadaan weyn mariid baa dalqada yaal suntay igu durtaaba hal daqiiqa igu filan laakiin anaa dila waa xeel dagaalkuye dabadaan xajiin iyo maraboob ku duubtaa duqdu socodka weligeed dirgashada ma hidisee hadba dhinac durduradan dhacallada ka dhaafaa markay doodhi kicisee dibirtee carootay afka ila afka igula duushaa anna xanankii duurkaan deg deg ula ordaayoo dibnahaan u mariyaa dabadeed maxaa dhaca iyada isla diriirtoo anna daawiskaygaan dusha sare ka eegtaa markay qodaxdu damaqdee daashee wareertee isku miir dilaacdaan sidii aan libaax dilay dusha uga istaagaa ragna diriirti waaqaa hadda iyo dan adiguna degmo qaylaha u diran dadka hays ogeysiin horta daabcad soo tumo deelee afkeedana habeen goor dayuxu dhacay darbi foodda ugu qabo dabadeedna kala goog la wareeg darmaantana ma dad hiili yidhi baa doobi kaa gilgili kara taladaasi waa door nin dabbana ha weydiin sidaan kuugu deexdana daacadnimada iga garo dulmanihii wuxuu yidhi allow ha iga kaa dilin dabagaalle noolow waan damacsanaataa ma diimoone adiguna inaad daacadii tahay ra'yigaaga daayeer adiguna bal soo daa daacur wuxuu yidhi horta anigu doodaan dox kalaan ka taagnahay dadka iyo dugaaggana nin dabiic yaqaanoo dab walbaba shitaanah taa yaa dafiri kara wejigayga daawada dayac saxabadaydana oogada duftale iyo dabadoo idheer baashale laygu dayshee dadka waxaan ahaan jiray safka quruxda lagu daro maalmaha dalxiisyada saa iyo daraaddeed iidaayo sheekada durucdiiyo ujeeddada aan xiriba dilaacshee hay dambaysa taladuye horta door xun baa timid kala daadsanaantii doraad lagugu dagaybaa diibteedii kugu taal dhabankaaga daqarada dildilaacay waa marag carabdaaga kugu dhacay haddii aad dadaashee markii horeba diidana haddaa laabdilaaca saha loo daweyn laha markay libintu durugtana waa caano daatoo dabaqabasho lama huro geed duqana xididkii deg deg looma siibee in ruqaansi lagu dayo ayaa lagu dadaalaa taa aniga iidda yeel waxa aan kuu diro ninka daar dhisanayaa dusha kama bilaabee hoos reerka ugu dego dameerkaa biyaha shuba saamee ha diidee yarta suuqa loo diro derbiyada u geli inan waxay sidata daadshoo qadadiiyo dambiishaba quba ama isugu dara labadiina daarood derbiga u dhexeeyana ka degani ha nolol qabo dembigana isaga saar shirka ka isu soo duma dareensiiye baahida isagoon dantii bogan kala dira ha dhow noqo daadicay waraaqa ah sheeg inaad dulmano tahay in dartii laguu dilay la istaag dariiqyada dham ka sii wixii yaal dibnahana habaas mari arrimaha danguud iyo midda duul u gaarka ah midna lama daryeele sida awr dilaaladu duhur saylad keeneen ha iska daba wareegto diid jaha in loo raro kudirkii uu aamino adna daacadnimo qiro dibadda iyo gudahaba dabargoo dhaqaalaha dabka kici habeenkii dambaska iyo dhuxushana duug maalinnimadii yuuslimin dagaalkuye dumarka iyo carruurtana duulaanka wada geli dubaaladaha gaajada wada daar dhammaantood ilaa tanag dalooshamay ku dardaarma geedigii markay dunidu dhabaqdee ciiryaama duushana digsigiisa forori waa taa dawada qura ee nacabka lagu dabo guushuna ku dihataa dulmanihii wuxuu yidhi alla ilaaha dugaag iyo dadkaba waad ka wacan tahay taladaada daayeer dan baa tiri in lagu kaco adna dacawa soo rido dibnahaaga kala qaad ii sheeg wax iidana digsaa iga karaaye dawacadii waxay tidhi alla anigu waan duge daacad waa imoog yahay dooc iyo war iima leh sharafkaygii buu dilay see aniyo daayeer xilna loogu wada diray war anigu dayaanahay dayacalina waanahay dudda nabad u tiiliyo imisaan degmiya beel caanaha ka daajo madidooda darartiyo arigooda dixiliya durtay waxarahoodii iska daa dugaagee duniday tixgelisee dadka sheekayahanka ah ama buugta daabacan duruustayda ka akriya war anigu dayaanahay dayacalina waanahay wax kastoo la dagayiyo dabinada shirqoolkana aniga iyo dumarka bilad iyo dun boqor iyo dahabna lagu siiyee ii daayo sheekada nimaan weligii buul dumin dusha ha uga rarine sida dumar hagu ogani maadaa dulmana u eg maadaaba dabacsane nin la diraba ku habboon maadaa shaar dudmaba qaba waxay taladu door tahay markii caro daraaddeed ruuxii dabdoonihii kaa daaran karayee maadoo diir qabow baan darsi kugu khasaarshaa diric iyo gambaa u eg nin la dagay sidaadee jir dubaax shamaanaa ka akriyay dushaadaba inaad dacar dhidhamisiyo daalkaama muuqdee sixir qalin daraalo ah mayay kaa durduureen ka doorsama kani waa dantiimo weyna habardumaale aabbihii ma dhalin diric waa doonidii baqal ka ijaartay duulkee tiri goorta aan dego faras iyo dameerkee hadhow kugula doodaa war anigu dayaanahay dayacalina waan ahay wax la dadana ma aqaan farta boogta aan daro haddii kale isiidaa naylaa dibooday maba aad dardaarmine see u tiri dagaal baan murug galay ka duugaa war maanaha addoofaar kugu dira jalleecada sow inaan ku diirsado wax dumaya ma adugin wax yow soo dabduucani maadaaba daw u leh inaan diinta kuu dhigo aan dib kuugu laabtee marka hore istaawee duumaa ku haysee damiirkaaga baayaco iimaanka taas dhigo rajadaada duuduub waryaa qaali iyo how diday layskama durduriyee waa la isdiyaashaa saa iyo daraaddeed hosta dahab ma leedahay maxaad duunya haysaa dad ma gadan kartaa culus imisaa dadkaagana duulaanka geli kara saaxiibo kula dila oo dakana ninkaa qaba intee dunida ku ogtahay waa daaf colaaduye marka geeska laysdaro mataqaan god lagu dido dibnihiiyo afkoo qura mayay diriirtu kaa tahay mase dacar ku jiegtiyo colaad aan dub nixin baa kuu diiday gogashii ma damqaday haddaad tahay daacad caradu kaa tahay nin dulmani ma seexdee dheg deg qalabka kor guro durba fiinta dhiillee badoo dacalfarurmiyo duufaan laga cabsado noqo labadiina daarood hadday daris ahaayeen ha u kala dirsoocine dumi kii ku soo xiga qaarad kale ka soo duul duurkoo dhan miinee duunyada rasaas mari dumar iyo carruur iyo duurku xiga ha caabudi balaayadu iddaa iyo qosol kuguma daysee daaqadeeda joogsoo idareen dhaway kane doqonkaa isqariyee cirka danab ka soo tuur sii daa warkaagana digdig iyo hanjaba iyo ku dabqayla dheeriya dawad iyo maslaxad iyo samihii iyo gartana diid ha ducaysan khayrkana ka daboola dhaayaha dadka ceebihiisiyo xumaantiisa daalaco duufso kii ku raacana dugsiyada waxbarashiyo xarumaha dabaylgeli waxyaqaanka kala didi ilma tira madooshiyo wax magara dad maahee qabiil darinti ku horfidi tus siduu u daayacay kun wajoo isdaba yaal midba gaar wax ugu doon duxda guushu waa taa midda lagu dambariyaa haddii kale diraan ahay dudumada la garasho ah haddaan daxas lagaa dhigan daarad reer hantilayaal dulmanihii wuxuu bi dulmanihii wuxuu yidhi daye maansho loo bixiye dulmanihii wuxuu yidhi maansho daawo loo bixiy dawo calina loo bixi ilaa waxay dawaysaa garta odayo loo diray dacu saari waayeen abwaan laga dabqaatiyo digshineeri baa tahay taladaada doorka ah dhaco way ku mahadsanid anna fulinta igu daa daayeerka tiisana haddaan farasu dirayaa dabagaa la ku aqbalay daabcad waa af badan tahay turhiinshana ma damacsanin saddexdiina doodood dan bay midiba sidataa ku habboon in lagu dayo anna waa isku darayaa adinkuna idaba kara hildaaman weeye kula dumarku caytamo halkaa ii ah aan xilkii dadnimadiiyo dareenkii ku noqonee bal inaan damaynahay sheekooyinkaa dadan dulmi baan u qabi jiray kaftankana sidii daray duuduub baan u liqi jiray showdayro waa ruux xumo daawashada neceb ama yidhi isdiidi isdiidsii raganimo ma doodaa garmow dooya xidhataa tala oday ma dirataa garashadu ma dooxdaa duugaaga sheekada dhulka yaa wuxuu noqon marka dalabka loo rido daabac iyo dur weeye go-aankama dambayseed ma ku daysataa meel mise waa dadkii hore samirkiiyo dulqaadkuye da'yartee naxiisaha halla didada keliya dhaga ugu daloolan buucdeedu waxay tahay haddaad magac dad sidato caqli deero leedahay diintii waxbarashada dersigaad u jeceshahay waa goodir duqa iyo dabataag adoo dhala caqugeela muddada buu ahaa dhegayste adigu fasiro anigu sidaasaan kuugu qurxiyey adigu fasiro wa waa tahay dixdan aan ku xijinayaa waxay tahay jiiftada la yidhaaho daawo kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii bishii laba iyo tobnaad shan iyo tobankeedii bay soo baxday markaan arkay een, dawadii xamar la keenayey ee dibadda laga keenayey ee wakaaladda asliimo la yidhaaha loo sameeyey ee la yidhi keena oo si qaab daran loola dhaqmayo dadweynihii oo ambareys u go-an lahayn oo daas weliba farmasihi kastaa wuxuu doono kaa siinayo oo aadan helaynba sharooto iska daa bal wax ka weyni oo la keenay kuwa faalse ah oo aan waxba ka jirin oo biyo cadah oo aan lahayn wax kimikal ah oo dawadii loogu talagalay war ilaa annagaa wax aragnay ayuu gabagabay soo baxay dawadaan kaga hadlaya la keeno iyo cidda keenta iyo dawladda iyo dadweynaha waxoo dhan bay saamaysaa wuxuu yidhi adduunyadan dadkeedii dayaxii iyo xidigihii iyo degay ururka samadoo gaajada darxumada iyo dib u dhaca ka sama baxay waxay dawga nolosha iyo darajada ku gaareen waa daacadnimada iyo doodaha cilmiga iyo garashada duxdeedo ay ku kala dambeeyaan alla dugay way iyo ciib soomaalida waxaa dilay waa dadnimo la-aantiyo damiir xumada keligood dadkii kale ka reebtee haddii ay dadaalaan ninna kama dun fiicnayn dulucdeeda maansada duxda iyo ujeeddada baan kuu dambariye daalaca kitaabkan waxaa jira wax kuu dana marna adiga kuu daran ha u doonin meel kale ka soo qaad dawada xamar farmasiiga daaska ah ee ku yaal degmada hodob ama dacalka waa beri ninba wuxuu danmooduu dawadiisa siiyaa ninba wuxuu danmooduu dawadiisa siiyaa ka kaaraan ka sii daran boondheerina warkii daah isku duub kurteedo isku duub kurtoodo waa duul aan weli garan dadku inuu xaq leeyahay bulshaduna dareentaye halkee qayla loo diri waxaa taa ka sii daran ma dareemayaashiyo duq gaboobay oo dhacay ama dumarka uurka leh ilmada dabta lagu sido hadday duumo iyo dhaxan cudurkaana dilayaa waa dulay yidhaahdaan ninka daaska joogaa kuma xidha ditoorkee si uu lacagta uga dilo dacalku u buuxshaa dakhligiisa maanta dan inuu u yahay garay ma dareemin laakiin dadku laayay inuu yahay soomaalidii ku dayrayd dawaa noqotay cudur oo la dabiibi waaye durdurkii haraadiyo ma dabkii la yidhibaa ka dugsiiya dhaxantoo dadab iyo udhiga darin dayr waxaa taa ka sii daran kuwii loogu diray hawl dawadeenna soo gada sharikadama doonane waxay daba fadhiisteen dilaaliin shisheeye ah iina doolarkii iyo markay dahabkii qaateen daasada ku soo shubay waxaan jeermis dili karin dushana looga soo qoray soomaaliya ha loo diro dad kale lama gadan karo diirdiir la miiriyo nimankaa dubaabkiiyo kaadida dameer farow dawada nooga soo dhigay bal inay dar yeelaan caafimaadki daayo xoogaagay gu iyo dayr dambiil qura ku keenaan siima dabagalaan oo dadka looma qaybshee intay dani cunsiisay doonida u saaraan iyaguna dulqaad ma leh dadweynaha xusuustee ninba dalagii suu rabo waxa taa ka sii daran sharo sharoota sharoobada dukaankan ka ah shan iyo toban dama kan kalee ku dacal yaal lixdan buu ku duubaa ku kalaa ka sii daran oo boqol ku dara gini hadda fili warkaygee intaad doontid soo hubi waxaa taa ka sii daran haba kala duunaato ha dulsaar badnaatee tee tanada lagu duro qofka dacar daqar ku soo dhaco amay bira dilaacshaan iyo duray kiniinkii dalka lagama helayee dibadaha u raadsada madow baa waxgarado ma duqsiga wax laayaan qaarad kale ka doonaa sharootooyin lagu dado meel yaroo dalooshiyo macabeeb dartiisaan diyaarada u raacnaa sida doolligoo kale in la dabo kaneecada ma duul taa qabaa nool caafimaadku waa dahab darti baa la nool yahay la-aantiina waa dame dawo ma leh dalkeennii korontiya dabbaxa ma leh labadaa dadweynuhu ma u dulqaadan karayaa suuq madow ku doondoon raashinkaa ku daalaya dawo caafimaad iyo dabka xoogga korontada iyagana ha lagu daro bulshadii dareentaye haddii dawla moog tahay ha la dabagalaa nidhi may dardaarankeenii saddex baa inoo daran aan la dirin ragaajada dabar goob bukaankana jahligana ha lagu daro fikraddaa danteenna ah waxaa diiday oo nacay dabaqada abuurmee ninkaan doolar heli karin dibaddana cid ku lahayn hala dayshayaa yidhi ninka wada jir doonee kala taga dadkii lihi daal ma kororsan yaa yidhi taa ninkii daymoodaa ma laf cuno ku dadabaa mase dooda ku habboon afka waa ka daynaa xamaray daciibkaa dadweynow nasiibkaa dawlad hoose iyo dhexe labadaba dadaalkood ama xagalka daacood ninkii dhuro darsada iyo kii doojimaystaba dawlis weliga ceelkii taloy door ha lagu bido ama labadii daan noqo afdarooriyey hadalkii geeraarba waadane taana iigu dabar meel kaasi wuxuu ahaa dawo war ilaa annagaa wax aragnay markii dawadii halkaa gashay ayaan kaanag tiriyey laba iyo siddeetankii waa tahay n isla bisha december laba iyo siddeetankii afar iyo tobankeedii waxaa soo baxay miftaaxaagii yaxday waa xamaray miftaaxaagii yaxday adoo yidhi oo kale waadaas korontadu inta naga maqnaato noosasaa ayay noo soo soqon jirtay showbalaba waa hadda korontadan ka gabiya xamar ee iska tegaysa bal hadda anuu war kugu daalin ayadaabaad ka dhergin magacaagu xamaree ma magaalo madaxba ah muraayadii dalkeenniyo halkii ugu mug weyneyd miyi iyo magaalaba muqdishay miyaa tahay ma mugdaad haddana tahay marti iyo shisheeyiyo mudane iyo sokeeyiyo inta calanku mudan iyo waxa madax ku joogaba ma waxaad ku soortaa madow iyo dhibaatada maalinkaaga garanaya habeenkaagu waa maxay markaan milicda weynoon kuma jeeranaynaad noo marisay gogoshee waa maxay ujeeddadu noo marisay gogoshee miftaaxaagii yaxday ma iftiinka maqan baad murugo iyo ka dhigataa muuni iyo milgiya sharaf haddii macallin dhigi lahaa meerisyada waxbarashada nalka aragga mujaar u diidaye maxaa dhacay marwa foolanayso miis umuliso saarayd markay madaxa keentaad mishinkii baktiisaye waa maxay ujeeddadu madiiniya digfeer oo dad shilmoo dhar soo galay qaar la keenay meydkii qaarka kalena madaxiyo maskaxdooda dhaawacan markii uditoorkii madiiraha u looshaday haddaad tidhi mugdaanahay ifkii maalinkuna tegey muqdishoy wixii dhacaa maadaa mas-uulka ah muslimiinta caabuda mawlahooda ka cabsada masjidka i masjidka iyo jamaacada haddii lagugu magac dhabo la yidhaha maxaa helay meeyii xoogu korontadu maxaad ugu jawaabtaa malyuumaadkii lacagtiyo wixii maal la geliyey iyo mishimadii lasoo gaday markabkii miyaa dhacay mise suuq madowbaa lagaa maamulaayo oo muqdishoy adaa falan maadaa musuqa dhala mase beerta maasuqa mooradeedii baa tahay markab iyo diyaarado meel kaloo ka yimid baa markay ku ag yimaadaan muuqaaga waayee tuulo weyn miyaa tahay markaad maqashay magaca ah afrig inay madowdahay miyaa tidhi waxaa mudan mugdigay ku talagala afartaa magaratadu durba ha u micneeyee suugaan maroortee aan ku dayo haddana mudac meel baa dalooshee shayga maanka kaa gada waxaa lagu mataalaa hashii waa masaartiyo liqday godinta mawdkee arrin kale ma muujaa meel bugtiyo farbays ogi maantidii iyo shaqaalaha aan masruuf ka badan helin mushaarkuna ka soo harin miiskii dharaarta ah haddaad uga maqnaataan nalka minanka ugu jira muddo saniya googo ah inaad maalin qurakeen ku maxkamada saartaan ma garbay idiin tahay jawaabtiinu waa maya magacaagu korontooy ma huraan inuu yahay yahay lagama maarmaan ay maqnaashahaaguna sharafkoo la mayriyo maamuus jabnagu tahay muruq maalladaadiiyo mas-uulkaagu ma og yahay mise maalinkuu yaal miidow ma garanee raggu waa marqaamaa ma wakaalad baa tahay mise meelin leeyahay maxaan kugu yeernaa anoon ruuxna magac dhabin maqal iyo dareen guud dadku iiga marag yahay meeriskaa aan uga haro taasina waxay ahayd waa maxay ujeeddadu war ilaa anagaa wax aragnay waagaas nabadii caanay ahaynoo waa laba iyo siddeetankii laakiin maanta maxaa la odhan karaa waxba waa aanu soo daawo dhegaysa inta cajiradda ka hartay ayadoon wax waxba qaadayn balan kuugu duubo dirinjitayaal wixii aan dusha ka hayo maxaa ka mid ah digarogasho waa meel ka wacan dagalkii aadiil adigoo diqdaadii fadhiya dulinku kaa raacay doobiga in loo sii xushaa xoolo kuu darara waa damac ku-xiisood ninkii taa daneeyayo wey siddeetankii buu soo baxay asnaan markii la yidhi waa la laba kacleeyey konton goor halla kaco haddii la rabo laakiin jugtug mahaaga joog bay ahay waa tahay midkaa wuxuu yidhi oo isla labaiyo siddeetankii maya lix iyo siddeetankii buu ahaa silsiliya galley iyo hadduu timir ku gogooyo amuu gumar ku rido ciiddu waa hooyadii guga eh inba geedkii uu beertay buu midha ka goostaaye haddaan sararta labadeeda gobol kaana gayin sheego bishii sagaalaad toddobaatan iyo shantii wuxuu ka sheekaynayaa